asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna mugtada maanta xubinteenna mugtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna mugtada maanta ee aynu sida kore iyo sida hoose iyo sida goonidu aynu uga sheekaysan jirnay afkeenna hooyo iyo qaybihiisa kala duwan innaga oo ku qiimaynayno waxyaalaha muhiimka inoo ah iyo habka uu isu raaco afku ama digniinaha iyo tusaalayaalka uu afkeenna hooyo ina siiyo amaba dhaqan ahaan iyo hidda ahaan ama diin ahaan iyo ujeeddooyin ahaan aynu uga qanacno ama uga dheragno hababka nolosha iyo dariiqyaha ay wadooyinka ama wadiiqayaasha ay u baahan tahay nafta lafteedu in la mariyo kuwa ay u baahan tahay in laga xakameeyo iyo kuwa ay u baahan tahay in looga digo iyo kuwa ay u baahan tahay in loo tusaaleeyo iyo kuwa ay u baahan tahay in lagu tabantaabiyo iyo kuwa ay u baahan tahay in lagu tahwiibo intaba mideenan maantana haddii eebaydmo waa mid ka mid a saddexlaydeenii caalamiga ahayd waxaana ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi nin baa yidhi saddex markaan bartaan gaboobay nin ayaa laga sheegay waxa uu yidhi saddex markaan bartay ayaan gaboobay aad ugu fiirsa hadalkiis wuxuu ku yidhi ninkaa isagii waa caaqil khubra ah oo ka mid a ragga wax aqoonka ninkaa isagii waxaa la yidhi hebelow bal warran wuxuu yidhi idiin warramaye markaan saddex bartay ayaan gaboobey saddex markaan bartay ayaan gaboobay waa hadal daboolan hadalkanna waa mid ka mid a kuwa u baahan faahfaahinta dheer mana ahan mid u baahan in si fudud ama si dhow loo arko wuxuu yidhi saddex markaan bartay ayaan gaboobay waan idiin warramayaa haye bal noo warran baa la yidhi wuxuu yidhi saddex markaan bartay ayaan gaboobay dab hurintii awr hoggaaminteed iyo ubad hoobaydood saddexdaa markaan bartay ayaan gaboobay aad ugu eeg ama aad ugu fiirso ama aad uga dhowrso erayadan ninkan isagii wuxuu ku yidhi markaan bartay baan gaboobay oo horey muxuu yaqaanay inaad isweydiisaan loo baahay aday su-aashaasi kula jirtaa ninkan horey muxuu u yaqaanay sababtase hadduuba bartay muxuu la gaboobay ma ilaa uu xilligan soo gaadhay ee barashadoodu ku adkaatay waa su-aal kaloo meesha ku jirta ninkan adagaa waxauu yidhi saddex markaan bartay ayaan gaboobay saddex markaan bartay baan gaboobay buu yidhi kollay macno weyn ayaa ku dhex jira laakiin fahanka luuqadda ama fahanka erayada ama fahanka afkeenna hooyo ayaaba ah mid u baahan in la koriyo la kobciyo la koolkooliyo la kaalmeeyo wuxuu yidhi saddex markaan bartay ayaan gaboobay dab afuufkii awr hoggaaminteed iyo ubad hoobaydood saddexdaa markaan bartay ayaan gaboobay warkaygu waa intaas waana idiin warramay ee bal warkaygaasu haydin galo idinkuna noqda kuwa dhuuxa oo dheedsada una dhegtaaga maaragtay oo dheraan dheriya hoosna u dhuuxuu yidhi intaas ayuu u raaciyey wuxuu yidhi saddex markaan bartay baan gaboobay dab hurintii awr hoggaaminteed iyo ubad hoobaydood saddexdaa markaan bartay ayaan gaboobay intaasuu warkiisii ku soo koobay haye dab hurintii waad og tahay oo dee dabka hurintiisu way noocyo badan tahay inaad xitaa dembiyada iyo munaafiqnimada iyo khaainnimada iyo waxyaalo badan aad ka shaqayso waxaad noqon kartaa nin dab huriye oo dhibaato ka shaqaynhay ayaa dabhuriyo ku noqon kartaa waa qodob waa qodobka labaade awr hoggaaminteed awr hoggaaminteedna dadkan farada badan ee bila'aadankee meela ay tuuran ee sida awrtii oo kale isu cunahaya isu qallacahaya wada bilaa ujeeddada in la hoggaamiyo ama madax loo noqdo ayaaba waxay tahay hawl iyada lafteedu ee gabow keeni karta iyo dhibaato ayayba noqon kartaa waa qaybta saddexaad ee ubad hoobaydi hoobayd waxa weeye waa tarabyadii ubadka ilen hoobay hoobay hoobay ile hooyadu ina dhihi jirtay iyadaa hoobayda inoo qaadi jirtay mar haddii hooyadan hoobay inoo qaadi jirtay dee barbaarintii bay ahayd marka ninkan si haddii loo dhiga waasi si haddii loo dhigana waasi si haddii loo dhigana waasi saddexlaydaa uu yidhi ilaa waxay leedahay lix weji oo kala duwan laakiin dee garashada looma sinno mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteena mugtada maanta ciidamka e b waxaa la yidhi hawe adduun iyo hoos galbeedba lama gaadho hawe adduun iyo hoos galbeedba lama gaadho